darawalkii haweenay u taagan xilka madaxtinimada dowladda federaalka ayaa isu soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin xilli cabsida ka jirta xafiisyada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay sii korortay darawalkan oo lagu magacaabay maxamed cabdulaahi cali waxa uu isu soo dhiibay maamulka wilaayada banaadir ee xarakada shabaabul mujaahidiin wuxuu darawal u ahaa fawsiye yuusuf xaaji aadan oo horey usoo noqotay ra-iisul wasaare xigeen iyo wasiirka dibadda iminka xildhibaan ah una taagan xilka madaxtinimada dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi cali ayaa waxa uu ka sheekeeyey noloshii uu ku noolaa iyo cariiriga uu ku qabay darawalnimada haweeneydaasi waxa uu sheegay in aanay suuragal ahayn in hoteelada ay iyada iyo madaxda kala gelayaan uu gudaha u galo islamarkaasina teleefon aanu qaba karin intii uu la joogo amaba uu la shaqaynayo maxamed cabdulaahi cali darawalnimo waa shaqadiis xildhibaan laanhusiyo yuusuf xaaji ahayd baawurna weli hoteella gelay ay hoteella gelayeen adigana banaanka ku suga hotelka hataa biyaha gacadka hataa laguma ogolo adiga iyaga hotelkay gelayaan telefon adig intaa la joogtana telefonna ma qaban kartid mamnuuc okay ah may gaari ilo saarana xataa ma laqaaji kara xataa ma lagu ogolo inaa meel ku aado waxaa ku danaysata xataa subaxdii laba saaca u tagaa waa ku leedaha cabsida mar walba waa ku beegan tahay iyadaa cabsi la-aan male wixii waagi markuu hadda albaabkay kaga xegsabo cabsida waa ku jirtaa wadada hadda mastane mar labaad ma kusoo laabanaysin igantayda haddaa kusii celiso adaa lagaa shakiyaa aa lagu leeyahay wadadan iyo celi wadadaas kale marsiin cabsidii naftooda ku beeran tahay asigoo hadalkiisa sii wada waxa uu sheegay in iminka culays weyn uu ka degay maadaama uu ka baxay shaqadii uu ku jiray ee uu kula shaqaynaya dowladda federaalka ee shisheeye uu dhisay farqi weyn u dhexeeya aniga isha maanta aniga hadda cabsida aan markaan jooga cabsida aan ku noolahay maanta kuma noorimaano maanta xorriyada haystaa markaas waa cabsoonaya qarax ma kugu dhacaayo yani goormeel lagu dilaa yani welwel badana dareemi maano inaad shaqaysto xornimo u shaqaysto ayagoone masha allah ku farxsanaha waxaan soo doonto wanaaga oo farxadaan soo doonto meesha u imidaaba intaas maano yani sababada waxaan soo doonto meesha aan u imaaday waaba intaas sama welwelkii cabsidii ugu jirtay in aan meel iska dhigo oo meel iska saaro oo la ogaado waxaan u idaa meesha intaas wilaayada banaadir iyo walaayaadka kale waayadan waxaa isu soo dhiibayay ciidamo iyo saraakiil badan oo ka tirsanaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada